maxamed jacfar axmed ayaa argudilay gudaha degmada walaweyn gurigiisa guriga hortiisa ayuu ka dhacay oo rag hubaysan ayaa meesha ku dilay ilaahay naxariisna allah siyo marka hadda waxaan soo gaarnay oo guriga uu ka deganay degmada walaweyn marka alxamdulilah kulley baaritaana waa socdaa see wax u dhaceen waxaa jooga ciidanka booliiska ee degmada iyo maamulkii wax kala maqan ma jirto insha allah wixii caddeyn dib aan kasoo caddeyn doona may arrintaas hadda inaan kusii dheeraado ma rabna kulley dilka waxaa lagu eedeynayaa aawan qoladii nabaddiidka insha allah waxaana oo samayn doonaa baaritaan wixii kasoo baxana waa inuu saxriis doonaa dilkaas unbaa ka dhacay insha allah kulley amniga deegaanka waa lasii adkeyn doonaa boqol kiiba boqol dhimashana lama reebi karo waa geeri xaq waaye ley maxamed jacfarna nin waktigiisa soo qaato lixdan jir u ahaay ilahay waxaa leenaha naxariisna allah hasiyo hadda waxaan u xil saarnay oo saraakiishii amniga secretariyada booliiska oo saraakiishii militariga ee hadda ku sugan goobta waxaan sugaynaa saacadaha soo socda ama berrito in caddeemo buuxa la keeno insha allah